markaan la hadasha kadib aan arkay warqada ma hubo horta inay legitimate tahay in kale inay tahay warqad sax oo kasoo baxda un-ka laakiin waa run oo aniga ma aqaano wadamada kale laakiin soomaaliya shan iyo tobanka sano lasoo dhaafay lacagihii ay ka bixin jireen qaramada midoobay lama bixin mana aqaano sababta taasoo isu tagtay laakiin sanad warba waxaa la codsanayay waxaa loo yaqaano waiver oo in dib loogu dhigo bixinta lacagta sanadkanna sanad ma ka gadisna sidii horaan yeelnay inkastoo hadda ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha labadaba u amreen inaan bal sidii arrintaas loo xalin lahaa aan xalkeeda bilaabo laakiin waxaa been ah oo ah arrinta ah in aan hadalka meeshan noo diidaay inaan aan codbixinteena aan sameyno labadaas wax ka jira male waa iska procedure caadi ah laakiin wax oo dhibaato oo dowladda soomaaliya kasoo gaaraya male aan ka ahayn inaan weydiisano sanad walba inaan weydiisano in